bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan inta codkay dhegeysada doonto maysin lahaa marka hore salaamintaan salaamku dib anoo ah maxamed siidow cabdiraxmaan maysin sheegaye saddex san iyo wala jiro gruub inaan isku hadal miigmalayaaw marmarka oo arrin xasaasi a isku jiraan ila soo hadalaayay haddana xasaasiyadtii ink daranayti inkwiinayti iya jirta marka saas aawadiya inaa siila hadalo haddana laga maarmaan iyo inagad horta maysin sheegee walaalayaalow siiba dadka dibadda ka nool oo qurbaha ka nool maysin sheegeye in maysunku dhaagaane facebook hinagadoy hinagadoy whatsapp hinagadoy dad badan oo wadhahaayaan usi sheegun siduu malweelo hebel hebel mal dhabo walaa inta badan malku biyo haan mal dhunjiyo inta sida malku weelo may mal futagadiyo may mal jiido may hal may mal qaado mal gamo kuley hadalkay faham kartaan male walaa aan kuwadado iya kusuunku dhaagaan qurba joog dadka in badan wal dibadda ka nool macnaa iina oo meelahan isku rooroogaan oo sii limid ah ilan dad dhalada leyle iyaa kan higjiri kan inta roog isku mid leyle iyo sii limid ana jiraan oo laakiin oo qaabkii iyo waxabtii iyo walaagii dhanba dadka dibadda isin moogtaanba marka inta rooga oo oo isuna fooda iyo dhible inuu isku taagin walqabadsheyna isku yar isuna jira marka alaa hal maysiin sheegaye dagaal iyo raba inaa macnaashay walyartiin fahamsiiyo rag badan oo markii facebook wala soo dhig commentis oo alin baahinayna isku gudbiyaayaan iyo jira qof wal walba isku sheegaa iyo jira qof hadda kulle i fahmi doone qofkii ahay isba is ogya isba soo qoray shalay ma aragay facebook qof wal soo qoray oo degmada dagaaladan wal u quseeya qofka muntisku biyaa oo leeyo haddii isin wal un isku dhabu korna gaajeel muur in sarxiya isna suuqa hoos qaadaed isku leeyo iyo aragni qoftaas isku leeyo oo hadda qurbaha ka nool dibad ka nool waxaas un isku hadalaawna aragni oo wadanka waqti dhowley ku tawa ninka isba iska see aan magaashay ma sheegaayo marka oo hataa bil hataa walaweyn moogeen xaalad dhan la socdo iyo saas in hadalayo marka walaalo marka maan relaasayn lahaa wal isku dhawataan iyo waxatuun iyo wareerideen macnaaja iyo siin fahamsiiyeen marka kudib lama leesuun karo inaa afkiin noo reebitaan iyo inaa wal soo tartaan lamadaasa mid nagadaasan dagaalka iyo macnaaja siin fahamsiiye dagaal markii la galaaw tusaale ahaan boqol wiil inaa dagaalkiin galli iyo tusaale ahaan sukun qaade waa boqol qofood iyo sukun qaade tusaale ma in dhiibtay boqolkaas qofood ama wadadaana ama adi in dhiib ama iihi wadadeen may tusaale ahaan min shan qasnadood oo rasaasa wadadaan qasna diib soddon xaboo qaadaase tan qorisha insurun iyo afar us gadaalkii wadada shan iyo iska nagadaan shantiyo markaas dagaalka adag galaan muddo saacad la roogo runta markaan isin sheego qaar maabaa jiraana dagaalku faa-iida ku dhikidaayan walaaga rasaas adan dhiibtay jaabka galladaa qayb ku mid ah soo ridi ka dhaha dhow kaleed yaa jira kuleydaan been ku sheegaayo beledka qof kastoo codkay dhaagay gudoomiyaha been badanaa baa lii dhehe bidaan wal aan sheego run itina iibaa la qaadadee sababtoo walaal ani maamulo hay ani ciidan inka xoog badan degmadole ani maamulo hay aragu hay dhibaatadii iyo waxtiyo aragu hay marka alayaal maysiin lahaa boqolkaas qofood markii dagaal galaan oo dagaal kastoo galaan shan shan qasnadood wadadaan qofkii boqol iyo konton xabadood rasaasa wadada marka saas nagad halii xaba aakay marka maylagado ogtaana waay had sacadun si la hadlo degmada walaweyn dal hal doolar iyo baraa lagado hay markii caadiga jabiga isku deganaya hal doolar hal doolar iyo senti hal doolar iyo laba senti iyo lagadahay xamar had hal doolar iyo laba senti hal doolar iyo saddex senti iyo kuroog marka senti sentigi qaarkii inaa infahagna iyo macquul ee meel oo dhig hal hal doolars ku qabada marka hal hal doolars ku qabada inaa oo boqol iyo kontonkaas rasaas ee qofkaas boqol iyo konton dollar inaa iska dagaal galo hay meel saxaayo koru marka xabadaas taw askari ma e xabadan tashkiilisooy mar xabad badan inaa fardiyada liinbaahin marna xabad yar inaad oo ganta liinbaahin iyo jirta ninka difaaca ena inta badan iyo ninka weerarka e ninka weerarka xabado badan fardiya ninka difaaca iyo xabadiis yaraadaas tusaale ahaan ada difaaca in badan deegaankaaba roogta inaa umad weerarto magaalo kala qabsoy dhul kala qabsoy mislad marka deegaanka markaad isaas adag boqol iyo kontonkaas taw ninka inkaron ama inkaron lama saacadood iyo daarsiiye lama saacadood iyo daarsiiye haddii kale macnaa maba daaro aadii waaw la dhaho saddex saacadooda la daarsiiye ninkasta michael markaas ku dibra saas mahayo okay marka mike warsadee marka halkii qofood markii boqol iyo konton saas inkabad boqol qofood meew xisaabtii ogtaanawe xisaabtii may nagadaase toban iyo shan kun oo dollar iyo nagadaas boqolkaas qofood toban iyo shan kun oo dollar iyo kibaxaas min hal dollar le markii la dhaho walaa dheeriga dhan suun ku reebe min hal dollar le markii la dhaho boqol qofood oo min boqol iyo konton xabad rasaas ay wadadaan oo min boqol iyo konton dollar ee kibato kulle xisaab isagaa fahmi kartaan may nagadaase afar toban iyo shan kun oo dollar iyo nagadaas marka waayahay haddii laba boqol qofood dagaalanta soddon kun dollar nagadaas saddex boqol markii dagaalanta afartan iyo shan kun dollar nagadaas afar boqol hadii dagaalanta lixdan kun dollar nagadaas aa qurba joogo walaalkeeyo muusku dhowtaana ma-aantaana ma dhunjiidaana ma gantaana iyo na dhow haytaana intaas lacag ee suunku halneey walaalayaalow lixdan kun dollar suunku halneey oo maalintoo kibahaas maalintoo keliya afar boqol qofood di dagaalanta saddexdii dagaalanta afartan iyo shan lama dagaalanta soddon kun suunku halneey wal soo dhiibi markii lasii dhao ana konton iyo gor labaatan shan iyo gor iyo dhawayd qasnad midhan labaatan shan markaa soo soo dhiib konton markaa soo dhiibti qasnad iyo walyar waay marka walaalayaalow muusku dhowtaanadaan oo isin afkile eh ni haytaan markii ana nin oo qurbaha jiro dibadda jiro sida maweelaana sida maweelaana na dhaawo oo isuna walaa isu dhiibi ama walaa isdhawada oo nin aragaan runtii walaahi ku xumaadee aadan ku xumaadee war ilkoogaaba walka dhabaana ilkoogin sinin dhiibahe ki dhadhegaani dadka dhabdhee ilkooga qurbi joogto dhabdhee dhabdhee dhabdhee halis waaye dadkaasa ka buryaane ilkoogin sinin dhiibahe maya dad nagada dad nagada saddex boqol oo qofood yaa oo dibadda jirto oo maalin dagaal dadgeliido oo qof kiiba min laba boqoloo dollar soo dhiibtaan saddex boqoloo qofood oo shan caleeme ah ilaa saddex boqol hubeer ah saddex boqol hubeer ah siis aruuri hubeer indhiiba saddex boqol erde siis aruuri indhiiba erde indhiiba barbaaro saddex boqol isbees saas camal siis aruuri dhiiba hiif mugow saas camal weel jumbuluulow saas camal weel ana bees indhiiba misiin leey walaahi ilaahay gacantay geli inaa umadaanka difaac ballan ilaah aan ku qaado heerkee bidiraw higado intaan xilkun aan ahaay ciid aan ku dega dhatiyo marka walaalayaalow dagaalka noocaas waaye qarashka kibaxaaw noocaas waaye walaahan had siin tiri xabad aakee waay xabada dawaminshaara sii dheer xabad baasuuke sii dheer xabada baasuuka ligamo meegu ogtaanaa xisaabtiya xabadiya halii xabo laba boqol iyo sideetan doolara la gaday halii xabo oo baasuuga aad bam hal mar aad siido laba boqol iyo sideetan doolar iyo bam siida hal mar waa markii suuqa caadi suuqa dii lagu waayan saddex boqol ilaa iyo saddex boqol iyo labaatan doolara roogta halii xabo halii xabo oo baasuuga oo saban ee lagamo marka walaalayaalow walaalahay dibadki noolow bilaan iyo magal dhatiyow may suunku baahinaa in dad rag e bilaan le oo daa dadco iyo waxagta murwaan inaa soo baxaan oo qof walba qofkii laba boqol doolar awooda lamada dhiibo kii saddex boqol doolar awooda saddeed boqol dhiibo kii ku badan ilaahay siiya oo is awooda shan boqol lix boqol kun qofba walaagi awooda inaa isin soo dhiibtaan si deegaanka liin badbaadiya liin difaaco dartiye iyo aan soon hadale hadalkee kiilkii labalaboodaa usi intaale kii hadalka inaa xaqiiq usin aragaan usi intaale laakiin maysin sheegaan inaan iifna oo unun taladaano deegaankiin badbaadiyaan intii tabartaan eh oo caqli iyo waxaana siin magaaladii la badbaadiyi doono idii ilaa raalku noqdo isina taariikhda iyo iyo meelku galaasaan laakiin afkiin noo reebida diwal ninka taraan afkiin keliya mal dhaboo mal weelo taan mal gadiyo taan le noo dhaafo afkiina noo reebida walba macnada isin ninka taraan afkiin keliya noo reebida nin nii jibideen afkiin noo reebida mayo dad dadsho iyo ummadyo maqan nagada oo wal taraayan wal qabadaayan nagada lacagtaasay taaw macanaa deegaankiin intaas dad sukubaho iyo imbaahin oo qabiil walbale si guud haddii wal soon qabataan sidii liinbaahinahay si gaargaar ee wal haddii soon qabataan sidii liinbaahinahay labadaba isku mid leeyo ilaan walaayo beledkii ayaale nin walba macnaa xaaladii macnaa ku qayb qaadade markaasay taaw laakiin may suungu baahayaa reer walba in saddex boqol oo qofood iskubato oo dadnima leh inaa iskubato oo dibadaadka nool bilaama sacuudiga geega dhaqaalo haystaan awoodan boqol boqol dolar lamlambool ina i dhiibaan awoodan wallaahi aniga ku warqaba si faylankase lacagoo ay ka shaqeeyaan dhalinyarada iyo waa ku lacag badan gabdhood halguuwaabi codadkan meel kasta haldhikoy codkey meel kasta oo soomaali maxamed oo deegaankan walaweyn isku jeedaan haljeeyo gruub qabiileed oo gaar ah gruub oo guud ah mid sika nooc kasta ah qabiil walba oo gruub lahayn ma jiro shan caleemo dhammaysan codsada codkey nin walba oo hadda dhaago inaa gruubka oo qabiilkaas leeya dhex dhiko ayaa ku codsadee macnaa si guud oo caam ah ayaan hadalooyo qof gaar en mila hadalooyo codkeey arrin guud ah iyo qusayta marka saasayta halweelo dadka suunku baho dagaalkundi oo yaraada ama weji kasta isweelada daarin may suunku bahaynaa mid guud maalinba bil walba labaatan labaatan dolar konton konton dolar walba suunku dhibaas inaa nin walba is aruuriyo oo la dhaho difaac iyo degmada walaweyn la dhaho meel lika aruuriyo bil lama bil saddex bil afar bil irbid aruurta masaar dulsheeba nagadaas walwiinga gabadaas walwiing iyo gabadaas marka walaalayaalow dagaalka noocshaysiin sharaxi boqolkii qofood tami shan kun doolara aan bahayn oo xabad baasuuki iyo dabajeex iyo wal kale inka jirna aba xabad aaka keliya iyo suunku hadalooy boqolkii qofood tami shan kun doolar iyo kabahaas oo lama saac saddex saac dagaalimado marka walaalayaalow dee lama boqol food dagaalinta soddon kun doolara liin baahide afar boqol dii dagaalinta lixdan kun doolara liin baahide bal isfiiriya meelo isin walka aruuriyaysaan labaatan shan doolara dhiibi kontona dhiibi iyo liliya walaalayaalo wala taro korteew kaalmo nagadaas laakiin walma taraasu haddii soo dhiibteegna axsanta laakiin inaa walba inqabadaan beled indifaacaan ogaada wararkan oo isin haytaan malgediyo maldhabootaan iyo malweelootaan markii walaalaas isin soo qabataan iyo warkiin ajiibaan walaalogan sidaa dhayaan haldhabo hataa dagaal injir markaas bilaaban dhataan bilaaban iyadoo dhul isku degan hataa ragnimo nagadaas markaas taw ilaa adba walaagii hayta adi soo amarti liweele warka socda laakiin hadii ad oo aflay meelini hayt walaalo afkiin noo reebida afkiin noo reebida gurubyada qaar oo waxyaabo alinbaahinan lika daldalama noo dhaafa dadnima muujiya hadii kale taho warkii intaas iyo kaga gabagabaaye noocyada dagaalka iyo sharaxaadiis noocaas waay codkeyna nin walba oo walaal eh oo dhegaysado qofkii kale sii daarsiyo kor bilaan iyo magal dhatiyoob hal daarsiyo intaasna suunku codsadee midda kale taw hal arin yar iyo rabo inaan isin sheego oo dhammaantiin inaa isin ogaataan rabo nin may jiree magacey facebook inka qorayo sawirkay insaarayo guddoomiyaha degmada walaweynga ay leeyo walaalayaalow ninkaasi taw dabagalaa ka haaya qof kasta oo kasto oo aqoonsida oo ogaado karo walaalayaalow qofkaas qofkii ay inaas in sheegtaan iyo ambaahin sababta magaceeya meelka been abuurdahay mar ma isku dhikeeya hadal fayla soo qoree oo guddoomiyaha ka hadala amal mar wal alin baahinayna soo qoree intaas dhan macnaa shay ma itaa nin xaasidnimo iyo doqonnimo iyo nacasnimo oo ka jirto in lii caayo wal lii dhaho ilaan qof warmoogasuusgala guddoomiyaha saan hadalaya tuuga tuuga eh waxaataan waa waxaas ma in siyaadiyaas bal ninkaas oo walaalka ah waxyaabasta oo iyo la daba taagin isina maysuunfada inaad ogaataan nin kasta oo facebookaas ku arago inaad commentis ku dhiibo tuug yahow oo qof kasta aflagaadi wal inka bedelin taasna oo codso wadi in suubidaan hadii inay suubinin anaba dabagale ogaadi doon qofkaas maalintii nagada oo ogaadeen in macnaa hataa nolol ana dhaafsii doon iyo siin sheege sababtoo wasaq oo wasaq e waay xaaladan una ka jirin xaalad abuurkan ka jirin iyo facebook wal alin baahinan magaciiska qore meel soo dhiko hay marka waxaasoo kale in macnaa oo oo lacafiya ama la dhaafa ma eh nin kastoo xog oo fayl ku hayna inaas in gudbi iyo suunka codsade haddii facebookeeda wal soo dhikina jawaabo oo oo dadnima disinsiinka jirta kabiidan iyo suunka codsade wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu codkeyna meel kasta inaad jeetaan waa muhiim waa muhiim waa muhiim qeyr yaasiin rajeeya dagaalna faahfaahintiis noocaas waay marka aad magalow goobkooda taaginta walaagii xaalad ana siin sheegnay isku dhaba gadiya iyo waxatii marka haddii dhaafaasaan iyo dadnima soo muujiyaasaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu